الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد آه، اخوتي الكرام آه، caawa waxay ku saabsan tahay kelimo kooban Een, waxaan jeclahay insha allah inuu sheekh khaliif igu baraarujiyo wakhtiga markay ka harsan tahay wax xoogaa ee, linaftax almajaal bacd alas'ila insha allah inaan xoogaa su-aalaha wakhti yar siino ayib marka caawa kelimadu waxay ku saabsan tahay sida oo laydin iclaamiyay ama hore laydinku sheegay qoysaska jazaak alla khayr qoysaska iyo mashaakilaadka ka dhaca iyo xalkooda mas'aladaasi masale sahlan ma aha wax oo anigu aan maarata intaan hadal dhaho aan yacni aan ka wada hadli kara ma aha waa wax u baahan lajno yacni lajnooyin mutakhasisa iyo nadawaad dhaadheer dad ku takhasusay iyo muxaadarooyin duruus aada u badan bay u baahan tahay laakiin wakhtigan oo ka faa'idaysayna kooban wax yaroo kooban inaan ka sheego intay ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay ii- ii sahlo aniga oo idinka soo naqlinaya culimmada islaamku siday wax u- say u arkeen umaan ka soo naqlinaya biidn illahi tacaala Een, waxaynu ognahay kulligeen dhismaha qoysku inuu yahay albinية الأساسية للمجتمع لأي مجتمع waa asaaska ama waa asalka wax lagu dhiso haddaad rabto guri inaad dhisto inta badan aad aragteen ma ahna guryaha marka la dhisayo hoos waxaa la dhigaa waxyaaba aada u adag leanna dhismaha oo dhan baa ku taagnaanaya marka qoyska dhismihiisu een, communitiga oo dhan ayuu ku- yaa ku dhisan hadduu qoysku hagaago ee wa- intii kale way hagaagaysaa hadduu qoysku burburana dee markaa wax walba burburayaan waa guri dumay oo kale u noqonaya marka mas'aladu saasay tahay suuradeeda guud marka la eego taas kadib waxaan ognahay guri la dhisay oo dhisan oo guur lagu dhisay xalaala oo ka badbaadaya inay ku dhacaan mashaakilaad iyo waxyaaba nolosha soo dhexgala dhibaato ah marna inaan la waayi karin yacni suurtagalba ma aha mustaxiil meeshan janno ma aha waa adduun marka adduunkuna mashaakil maba laga waayaba naaqis wuu leehay laakiin waxaana la amray inaan ku dadaalo kolka hore inay gurigu fiicnaado hadday mashaakil yimaadaanna sida ugu dhibka yar ee loo xallin kara in loo xalliyo taasna waxaa ku waxaa shareecada islaamku aad bay ugu dadaashay waxaad u garan kartaa inta laga hadlay oo qur-aanka uu ka hadlay suuratu albaqara suuratu nisaa suuratu talaaq suuratu taxriim yacni aay- suurado dhan baad arkaysa inay qoysaska aad uga hadlayaan si aan caadi ahayn Een, marka een, runtii mas'alo aada muhiim u ah waay ayib in la hagaajiyo arrintaana waxaa loo xuskadaa inta badan ilaahay sharcigiisa subxaana wa tacaala dadku hadday muslim yihiin meelay u noqdaan bay leeyihiin oo xal ka raadiyaan hadday wax dhacaan marka halkaas ayaan isku daynaa inaan ka raadino een, asaaska qoyska oo nolosha fiican ku nool oo ninka iyo reerkiisa isguursaday labadii qof ee isqabtay waxaa ka dhi- ka yimid carruurtii waa saddexdaas marka waa nin iyo gabadh iyo ilmahay dhaleen qoysku waxaa soo markaa qaraabadii kale ayaa xiriir la samaynaysa marka marka aad rabto inaad tilmaan ka bixisid waa aabbihii iyo hooyadii iyo carruurta u dhaxaysa waxaa la maamulaya kolka hore waxaa calaaqa la leh labadii dhinac ninku aabba xaggu ka yimid iyo hooyadu xagge ka timid waxaa la yidhaahdaa marka dhinaca nasabka ah odayga iyo ashaarta sodogyaalka xaggooda dadka ka yimid iyo xiriir la leh waxaa sadexeeya maaragtay mujtamaca saaxiibayaalkii iyo deriskii iyo ila akhirihii saas bay suuraddu marka noqonaysa islaamku wuxuu aad marka uu ahmiyad u siiyey qoyska iyo in maarata si fiican loo dhiso marka hore la dhisayo taa waatuu sheekhu ka sheekeeyey marka dhismaha hore la dhisayo maxaarad dhan bu sheekhu ka jeediy waan dhegeysanayna ayib guurkana waa ku ka hadlay sheekhu oo asaaska hore wax lagu dhisa ah in diin wax lagu doorto in akhlaaq la eego in tafaahumka dadku say isku fahmi karaan loo eego kolka hore intaan guurku dhicin ka hor asaaska hore in diinta lagu dhiso macsiya laga ilaaliyo waxyaabahaas yacni nabiga caleyhi isalaatu wassalaam markuu maaratay ka hadlaayey waxaa ka mid ahaa saxaabadii tiri maaratay qaarkood intay u yimaadeen annagu guursan mayna qaarkood ay yidhahdeen nabiga calei salaam wuxuu yidhi anigu waan guursanayaa hadalkiisa ka mid ahayd markaan guurkuna waa xaq in la guursado isla markaana wuxuu ku booriyey dadku muslimiinta inay isguursadaan marka taas sheekha ka hadlay laakiin markii guurkii uu dhismay kadib aanu u nimaadno xuquuqda markaa ka timid guurkii kadib nabiga caleyhi isalaatu wassalaam markii la weydiiyey yaa dadka ugu xaq badan inuu qofku wanaag kula dhaqmo wuxuu yidhi hooyada taa marka waalidka xaqooda in la ilaaliyo waa masale muhima man axaqu annaas bixusni saxaabati yani bixusni suxbati qofka aan si fiican loo dhaqmo yaa iigu xaq badan rasulka alai slat salaam hooyada ayuu yidhi ilaa saddex goor buu ku celiyey kadib buu markii afraad aabbaha gaadhsiiyey nabiga alai slat slam macnaa dalik caruurta waxaa laga rabaa inay waalidkooda ixtiraamaan inay waalidkooda hooyadu way ka jilicsantahay aabbaha la yidhaahdaa saasaa loo horumariyey halkan xuquuqdii xagga waalidka waa isaga mid labada dhinac laakiin meelaha qaar islaamku wuxuu ku horumariyaa qof walba meeshu uu xaq badan yahay sida raggaba meelaha qaar wax loogu hormariyo hooyadana saasoo kale wa marka mas'alada u naxariisashada hooyadu way ka jilicsan tahay aabbaha waxay u baahan tahay iyada si gooni in loosii ilaaliyo way u baahan tahay marka caruuraha gabdhaha iyo wiilasha inay waalidkooda ixtiraamaan waa tallaabada koobaad ee guriga mashaakilka ka ilaalin karta masaladaasn aada muhiima owe islaamkuna aad buu arrintaas yani u karaameeyey gaar ahaan hooyada sideedabana dumarku ama haweenku way ka jilicsan yihiin xagga marka loo eego ragga waxyaaba badan walidaalika nabiga caleyh isalaatu wassalaam wuxuu yidhi qofkii gabdho leh saddex ilmood saddex gabdhood ama saddex walaalihiis oo gabdhaah ama saddex u dhalay ama laba gabdhood u dhalay ama gabdhood walaalihiisa oo hagaajiya marka uu si fiican ula dhaqma oo ilaahay kaga cabsada jannadu gelaya nabig alai slat slaam yani masalada masale caadiya maaha jannada waxaad ku helayso wax sahlan maaha marka gabadhu inay u baahan tahay si gooni ah in loo ilaaliyaan halkaas waalidka waa la dareensiinaya marka nabiga alai slat slaam hadalka uu yidhi xadiiskaas imaam albani wuxuu ku tasixinayaa tarkiibka ibnu xibaan baana wariyey kitaabka tarkiib watarhiib ayuu ku waa xadiis saxiix ayib nabigu alayh salaam dhanka kale isagoo ragga la hadlaya wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli waxa idinku khayr badan in badan baad maqashaan qofka ahalkiisa u khayr badan ba idinka idinku khayr badan aniguna waxaan ahay ku ahalkiisa u khayr badan mas'aladaas inay saas tahay nabigu inuu ahaa ka ugu khayrka badan ahalkiisa dhaqankiisa ayaan ku arki doonaa insha allah muxaadaro kale laakiin siduu nabigu ula dhaqmayay gurigiisa muxaadara soo socota waaye siduu nabiga alay slam gurigiisa looga dhaqmayay biidn illahi tacaala ayib laakiin waxaa halka ka fahamnay xadiiskaas saxiixa ah waxaan ka fahmaynaa imaamu tirmidi iyo kheyrkii ay wariyeen in ninka uu ka dadaalo reerkiisa meesha ugu dambaysa inuu ka dadaalo gabadha uu qabo ee xaaska u ah ee martida yacni haddii la eego qofka martida ah muxuu kaa mudan yahay ka weyn bay kaa mudan tahay sida qof marto hal habeen kusoo habeen walbay kula joogtaa rasuulka sal ly slam ragga wuxuu ku yidhi markuu la hadlaayey haweenku waa qof lasoo qafaalay oo kale qof dumarka ninkeeda markay la joogto waxay ka dhigan tahay qof lasoo qafaashay oo kale qafaalka ma taqaanaan waa qof la ee lasoo qabtay oo ciidamo ay intay dagaal galeen ay soo qabsadeen qofkaas xorriyad muu leehay xorriyad ma laha marka haweenka wuxuu saa u leeyahay gabadha mar hadduu nikaaxi maarata guri la geeyey oo nikaax ku xidhan yahay xuquuqdeedii oo dhan ninkeeda ay ku xidhan tahay reerkooda ka soo tagtay asagay la joogtaa xuquuqdii o dhan asagay ku wareegtay markaa marka waa tusaale adag oo nabig alay slam leanna qofkan xidhan cuntadiisii meeshuu seexan lahaa cabitaankiisii dawadiisii yaa laga rabaa qofkii xidhay sax waa ilaa haddii kale soo dhiman maayo haddaa iska dayso gabadhan marka waa saas oo kale marka raggu inay saa u dhaqmaan nabi maxamed baa yidhi alayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo nabigu yiri alayh salaam qof kasta mas-uul weeye mas-uuliyadiisan aakhira waa la weydiinaya qofkii wixii la raaciyey asaga oo khayaanay aakhira yimaada jannada ma gelayo waa arrin aad u adag soo maha marka mas-uuliyadda ragga waa la saaray gabdhaha waa la saaray guriga mas-uul ka yihin buu nabigu yidhi raggana wuxuu yidhi reerkay mas-uul ka yihiin reerkao dhan gabadhana guriga ninkeeda mas-uul ka tahay iyo carruurtii iyo noloshi qof walbana gooni baa loo weydiinaya waxyaabaha halista waxaa ka mid ah gabdhihii hadda waxay leeyihiin maraykanka joogay ani haddii lay guursado cunta ma karinayo war ilan tan oo kale haddaa cunto karinin reerkiyaa cunto u karinaya ninka hadduu shaqo tago waxaa weeye gabadha hooyadeeda inay kolka hore cuntada sii barto waa muhim ogaada masaladaas hooyada waxaa laga rabaa gabadha inay tarbiyeyso tarbiyada waxaa ka mid a inay cuntada barto nadaafadda inay barto guriga inay barto bal inay uga sheekayso say ula dhaqmaneed mustaqbalka reerkeeda masale aad hooyooyinka saaran waay marka anigu malihi gabadha ha ku takhasusto oo iskuul ha u gasho ma loo baahna hooyadaa bari kartaa wax sahlan waay wax aad u sahlan waay hadday gabadhu shaqaysatay ninku inuu kaalmeeyo waa qasab taas weydiin ma laha ilaana meeshan qaraabo ma joogto waddankii lama joogo darisku caawinaya waa yaryahay gabdho booyisooyna lama hayo marka ninku inuu gabadhii caawiyo waa laga marmaan taas isweydiin ma laha wax laga hadli karana ma aha laakiin inay gabadhu fahamto guriga in ay mas-uul ka tahay waxaa ka mid ah noloshii inay guriga cuntadii iyo nadaafadii iyo raaxadii ninkeeda iyo carruurteeda inay ka shaqayso waa xaq masaladaas yan laydinku khaldin xaq waay marka laakiin gabadha lafteeda duruufteeda ninku inuu eego hadday shaqayso carruurta hadday ku badan yihiin caafimaadkeedu siduu yahay hadday xaamilo tahay oy uur leedahay masale muhiima waay masale masale loo baahan yahay yacni mashaakilka waxyaabaha keena waxyaabahaasa ka mida tusaale ahaan qofku inuu mas-uuliyaddi iska soo bixi waayo waa mashaakilka dhaca waay marka raacinimadii yaa ayuha aladiina aamanuu quwa anfusakum wa ahlikum naara ilaalinta bay ka mid tahay dad yow naftiinna iyo ahalkiina wax ka ilaalisaan naar macnaheeda waxaa weeye tacliimteeda diinigiina waa laga rabaa gabadhii odaygii waxaa laga rabaa inuu caruurtiisii iyo gabdhihiisii iyo ilmihiisii uu diinta baro gabadhii waxaa laga rabaa inay oday ugu kaalmayso masaladaas waa inay ku daraan noloshooda inay diinta bartaan qayb ka mida wakti inay siiyaan haddaad taa ilowdo way kugu soo noqon adiga kugu soo noqonaysa wallahi leanna qofkan haddaan la wacdin hadduun duruus qaadan hadduun xuquuqdii garanin hadduuna fahmin waxa lagu leeyahay iyo wax waajibku iyo waxaan ku ahayn hadda see u gudanaya beri waa isku dhacaysaan xaqaaga ma yaqaano adiguna xaqeedii ma taqaanid midkiinna xaqaa kale ma garanayo suurtagal ma ah inay wax hagaagaan haddaadan ogaanin xuquuqda waajibka ah ee reerku isku leeyihiin labada dhinacba masaladaas masale muhiima wa marka raacinimada iyo ilaalinta waxaa lagu faray waxaa ka mid ah ninkan la hadlaya masalan ilmahan iyo gabadhan si diinta loo bari lahaa haddaad keri weydo oo ilaahay kugu og yahay dee laa yukalif allahu nafsan illaa wusxa laakiin adiga inaad isku daydo inaad ma aragtay xataa cala aqal inaad dhegaysataan guriga dhexdiisa duruus sheekh sheekh fiican duruustii waad dhegaysan kartaan websabyadu way buuxaan hadda waxaa ka mid ah manhaj online duruus waxaa ku jirta culamo badan oo salfiin ay leeyihiin oo af soomaaliya waxaa jirta culamo badan oo ingilish ku hadasha hadday carruurtu ingilish ku hadlaan oo halkan joogta ama meelo badan jooga waxaa jirta hadday carabi ku hadlaan carabi ku luqa kasta waad helaysaa walilah alxamdu xataa haddaydan masjidka tegin laakiin la socda oo ilmuhu masaajida iyo khayrku meeshu ku jiro way isku daydaan haddii qofka la geeyo haddii la geeyo way isku daydaan maarta marka masaladaas in dadka mas-uuliyadda qof walba uu ka soo baxo waa mas-uuliyad aad iyo aad iyo aad muhiim u ah marka usrada iyo wanaageeda waxyaabahaasaa ku xidhan ee ogaada waxyaabahaasaa ku xidhan waxaaba jira ragga qaar cuntada makhaayadaha ayaan cuni karinba waa ku xanuunsanaya hadday gabadhi cunta u karinin marka waxaa ku badan saliidda waxaa ku badan maaragtay cusbada waxaa ku badan yani waxyaaba badan sixi maha wax caafimaad qabta maha cuntadii sax ninkiina xanuunadan uu qabaa haddaan gurigiis cunto looga karinin miskiinkan soo xanuun ku dhici maayo yaa ku khasaarsan marka gabadhiiyo carruurta way ku khasaarsan yihiin way ku khasaarsan yihiin khasaare adag bay ku qabaan marka masaladaas waa masalo tacaawun u baahan nacam asbaabta marka keenta khilaafaadka iyo ikhtilaafka ayaan maarata wax ka taabanaynaa nacam waxa ugu weyn diin la-aanta kow halkaa ku qor sababka koobaad waa inay dadku diin lahayn sababta koobaad ee keenta khilaafaadka guryaha ka dhaca diin la-aan baa sabab ah masaladaas masalo muhiim waay allah wuxuu yihi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka qul aamantu billahi uma astaqim yuu nabigu yuri alai salatu salaam yacni sidii lagu amray ku toosnow ada nebi ma tihid bini aadan baa tahay laakiin waxaa lagaa rabaa inaad dadaasho soo ma aha soo inaad dadaasho lagama rabo inaad dadaashaa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa inaad diintii aad maaragtay lagu toosnaan lahaa aad baratid lagu toosnaan lahaa aad baratid nabigana alayh isalaatu wasalaam markii la weydiiyey macnaha waxa ugu wanaagsan oo qofka uu ku toosi karo wuxuu yihi iimaan iyo toosniha lagaa helo marka masaladaas waa muhiim diin la-aanta waxaa ka mid a inlan la tukanba gurigiiba laguma tukanayo maba la tukanayo haddii la rabo yani subxaan allah guri aan lagu tukanin guri shaydaan dhex fadhiya soo maha xagee buu ku hagaagaya ila ku dha yani aad bay u adag tahay guri aan laga tukanaynin inay noloshu caadi noqoto aad bay u adag tahay ayib ina asalaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar soo maaha haddii salaadda waay maxaa imaanaya fuxsh iyo munkar oo dhan baa la samaynaya hataa guriga laga tukanin nabiga alayh salat slam wuxuu ihi maa guriga aan ilaah lagu xusin iyo ka ilaah lagu xuso waxay la mid yihiin qof dhintay iyo qof nool oo kale qof dhintay iyo qof nool oo kale la mid yihiin marka guri dad dhintay ay ku nool yihiin miyaa khayr ka sugaysa waa dad dhintay waay waa dad dhintay dadaan salaaddii tukanayn marka kolkii hore doorashadii hore haddaad khaldantay waxaad isku daydaa inaad saxdo oo gabadhii aad khayrka gacanta u qabatid gabadhu aday kolkor ka khaldantay arrintu ha isku dayda ninkeeda inay saxdo oo tartiib tartiib bal inay u saxdo ay wasiilooyin badan oo kala duwan u adeegsato si u hagaagi lahaa marka diin la-aanta ayaa kow ka ah diin la-aantana waxaa ugu horreysa salaad la-aanta towxiidka maxaa soo raaca salaada haddii salaad la waayo wax kale maba jiraanba salaad haddii la waayo acmaashoo dhanba ka kac bay noqonaysaa gabadhu ninkeeda waa inay ugu kaalmayso inuu ninku jamaacada ku tukado oy tidhaahdo min fadlik waxaan rajaynayaa waxaan kaa codsanayaa masaajidka aadniya masaajidku soo tuko markaad joogto haddaa shaqa jirta waa la garta laakiin fadlan masaajidka aad maaha inay ku qaylinaysa keliya la tartiib bay ugu sheegaysaa si wanaagsan hadal qurux badan sheekhay xataa keenaysaa guriga hadday u baahato jooga masaajidka yacni wacdi si dadban saaxiibo fiican bay u diraysaa yaxaabo badan bay samaynaysaa waa isku dayeysaa nacam waa isku dayeysaa salaada marka hadduu qofku ku dadaalo khayrkana wuu heli khayrkana khaasatan jamaacada salaada masjidka hadduu ninku ku dadaalo marka uu joogo laanna nabig alai salam wuxuu yidhi guryahan ku gubi lahaa dadka ku nool odaya ay dadka salaada ka seexday ragga salaada aan imanaynin jamaacada darteed haddayna haweenkii carruurta joogi lahayn haweenkii carruurta inaan gubana dee iyagu xaq ma aha iyaga laguma laha jamaaca inay tagaan marka masaladu munkar weyn wey munkar weyn wey marka waa masale aad muhiim u ah nabiga alayh slam wuxuu yidhi raxima allaahu rajulan qaama min alleyl raxima allahu rajulan qaama min alleyl wa ayqada ahla reerkiisii toosiyey salaadda u kiciyey فإن أبت نطح عليها الماء هدي ديدو بيا كسيري بيا كسيري waxaa laga wadaa kiciya yani hurdee ka kiciya si kasta u kicin kartan ku kici biyo shardi ma saacad ku buuxi waqtiga maalan hadday gabadhu dee ay maaragtay aad u malayso inay kici karto hadday duruuf adag haysan iska daa waa su- waa- waa- sunna sunna waajib ma aha laakiin hadday suurtagal tahay inay kici karto saacad u buuxi wax samee ha ku qaylido ha ku ciso maalan waa arrin fiican waa wax yar ka hor salaada saacad ka hor ama maaragtay ha kacdo ama saacad nuskeed ka hor laba ragcadood saddex ragcadood ha tukato alxamdulilah salaatuleyl waay waa salaatuleyl haddaad u marsan inaydan kici karin cishaha marka lasii seexanayo la tukan karaa intaan la seexanin leanna salaadda cishaha wixii ka dambeeya sunankeeda salaatuleylka waa la galay la socda arrintaas ayib Een, sida oo kale gabadha waxuu nabigu yiri alayhi salaam wuu duceeyey raximallahu waa ducada nabigu waa helaysaa gabadh alla ha u naxariisto habeenkii istaagtay ninkeedana kicisay hadduu kici waana biyo ku saydhay marka masaladaas macneed waxaa weeye attacaawunu fi lkhayr tacbiirka macneed saas in khayrka laysu kaalmaysto oo la isugu kaalmeeyo ayuu ilaah amray subxaanahu wa tacaala allahna wuxuu faray haddaad salaada dadku ilaaliyaan risqigu inuu waasax ka dhigayo waxyaabaha soo jiida risqiga waxaa ka mida guurka iyo salaada qur-aankay ku jirtaa xalay waad maqlayseen wa ankixu layaama waalsaalixiina minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadlih risqigay soo jiidaaba uu ilahi leey subxaana wa tacaala u guuriya kuwaan xaasaska lahayn alayaama rag iyo dumarba wadadan xaas lahayn reeraa lahayn u guuriya u guuriya iyo wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwa addoomada addoomaa jiray waagaa kuwaana u guuriya in yakunuu fuqaraa'a haddeen waxba haysan yughnihim allah min fadli ilaahay baa fadligiisa ku deeqaya gaar ahaan hadduu qofku cafaaf u guursado xadiiska waad maqlaysan sheekhu idinkan marka mas'aladaas waa in la isugu kaalmeeyo guurka walidaalika zakada waa lagu bixin karaa guurka qofka guursanaya xaq wey mujtamacu inay caawiyaan lanno haddaan gabdhihii wiilasha loo guurin fasaad badan baa imaanay ayib marka raxima allahu qaama min alleyl ducadaas raxima allahu mri'in qaama min alleyl uma ayqada ahlaha markaas xadiiskaas wey gabadhana saasoo kale nabigu alay slam ugu duceeyey marka taas masaladaas sunanka ku sugan sunan abi daawuud xadiis saxiixa waay ayib waxaa ka mida guryaha waxa dumiya munkaraadka ka mida munkaraadka ka mida munkarkana waxaa ka mida salaada inaan la tukanin marka masaladaas diin la'aanta waa mas'ale aad muhiim u ah macaasida iyo munkarka waktigaa ayaan rabaa inaan ka faa'iidaysto masalaha meel ku qor khayrka iyo wanaagga guriga way sugayaan sharka iyo xumaanta iyana taana guriga way burburinayaan marka mashaakilaadka waxaa ka mid a diin la'aanta iyo waxay keenayso sababka labaad waxaa ka mid a een, xuquuqdii saan sheegnay oo qofku usan aqoonin xuquuqdii lagu lahaa iyo gabadha xuquuqda lahayd iyo ninkuna maba yaqaanaanba xuquuqda lagu lahaa taasna waa masale aad u adag oo guriga burburin karta qur'aanka inagaga filan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wacaashiruuhunna bilmacruuf wuxuu kaloo yidhi walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf fiiri aayadda subxaana allah ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna kama eexdo jala jalaaluhu dadkuna waa isugu mid gabadh iyo wiil waa isugu mid culimmadu raggay u heliyaan iyo iyagoonbaa isu heliya iyo wax jira maaha wadaad gabdhaha qaar waxay odhanaya markaad la hadashid oo u naseexaysid wadaad nin buu u helin war saa sax ma aha allah wuxuu leeyahay wacaashiruuhunna wacaashiru raggii baa lala hadlay hunna dumarkii la dhaqma bilmacruuf wanaag macruufka maxaa laga wadaa waxa mujtamacaadka horta diintu waxay u taqaano wanaag wey guud ahaan mujtamacaadka muslimka inay wanaag u yaqaanaan dadku soo ma kala yaqaanaan xumaanta iyo sharka hadda dhaqanka soomaalida qofku inuu gabadha xumayn inuu ka xumayn way kala garan karaan soomaha odayaashu weligood bay dhihi jireen waa gar darantaa marka wanaagga mujtamacaas muslimka uu haysto dadka kula dhaqmaan raggu ay dumarkooda kula dhaqmaan adiguna kula dhaqan diinta islaamku waxay ku fartay oo yaa wanaagga kow ka ah kula dhaqan dhaqanka iyo caadada wanaagsan ee dadku kula dhaqmaan xaasaskooda niyo ku dhaqan wax xun ma aha mas'ale fiican waay een wuxuu allaha yidhi walahunna iyaguna waxay leeyihiin gabdhihii mithlu ladii calayhinna xaqa korkooda ahaaday raggoodu leeyihiin bay dumarkuna iyaguna leeyihiin waa la mid buu ilahi yidhi subxaana wa tacaala marka xuquuqdu waa mutabaadala bayna azawjayni walwaajibaat kadalika xuquuqda iyo waajibaadku labada qof way kala bedelanayaan ogaada kanna xaq baa lagu leeyahay waajibna waa saaran yahay kan kalena xaq baa lagu leeyahay waajibna waa saaran yahay masalada waa saas wa marka masaladaas waa masalo saas u baahan marka waxaa loo baahan yahay xuquuqda inaad fuliso xuquuqdii waa inaad garatid xuquuqdii waa inaad garatid leanna nabigu markuu leeyahay istawsu binisaa'i khayran fa inana cawaan cindakum kama saa hore u sheegnay haweenka khayr isu dardaarma u dardaarma dumarka khayr ku dadaala fa inahuna cawaan cindakum waa maaragtay dad lasoo qafaashay oo kale agtiina marka la eego yacni nabigu wuxuu ka- wuxuu ka hadlayaa xuquuqda ay gabadha kugu leedahay inaad garatid niyo saasaa laga hadlaya cagsigeedana gabadhii baa laga rabaa marka guriga waxaa buriya in xuquuqdii la gudan waayo diin la-aantii labo in xuquuqdii la kala gudan waayo waa masale aad u adag gabadh baa mar aan fogeyn baa gabadh ii soo dirtay waxay tidhi ninkaygii su-aal waa arrin cajiiba wuxuu yidhi shaqada kirada guriga waa inaad bixisaa adigu haddii kale haaf baan bixinaynaa ayib ma shaqeeyaa haa wuu shaqeeyaa ma iska bixin karaa kaleed wuu iska bixin karaa aduguna caruurta oo nalaga hayo shaqaan aadaa ayaan bixiyaa gurigoon alaab u soo gaday waa reer cusub waay dhowr ilmood bay haystaan laakiin soomaaliya ka yimaadeen Eh, anigana caruurtan maartay laga hayaan ku bixiyaa guriga alaabaan keena baan bixiyaa waan yaab wanigu saa u fikiraya ma dhab baa waxaad sheegaysaan dib baan u waraysa hawshii dhab bay noqotay ninkaas nin fiican miya way igu adag tahaye lacagtaa igu badane way yartahay hadda icaaw haddaad gabadha tiraad xataa waa codsi sax laakiin ma yeelayo wa ilaa wa ilaa haddii kale guriga waa inaad ama haaf bixiso ama aad bixiso wuxuu rabaa inuu wax dhigto ayadana ay bixiso arrintii reerkii meel xun bay ka gaartay odayaal baa galay markii dambe odayaal baa nidhi bal gala yani arrintu tusaala idinku soo qaadanaya marka mas'aladaas baaraka allahu fiikum waa mas'ale aad u adag runtii haddii laysku xadgudbo xuquuqdaada aad garan weyda waa dhibaato dhib kasta ha ku haysto gabadhu inay ku caawiso oo tiraahayd gabadhiyaha i caawi dhibkan ay haysta xaq waay dhib ma laha laakiin xataa haddaad tiraahayd maalan een een kiradii wiigan ama bishaan waan bixin kari laayo duruuf cada hor dhigta gabadhii ay lacag haysato waa wax la garan karo qof ka bakiilaysa ninkeeda ma jira malanaya way caawinaysa laakiin si fiican baa loo baahan yahay lakin ilaa wa ilaa waa shart wax jira ma aha allaahuma eh, maaragtay dee marka maarata meelahan la joogo inay qaanuun tahay moogi marka arrintaas arrin muhima waay haweenku marka waa ammaano suu nabiga cabir alayh salatu wasalaam dumarku ammaano waay ragga ammaanay ku yihiin ammaanadana ilaahay waa ku weydiinaya waa culus tahay ammaanada markii samaawaadka dhulka loo bandhigay soo mayna diidin yaa qaaday bani aadamka subxaan allah marka ammaanadan adag oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu baneeyey xalaasha kaaga dhigay inaad ilaalisid waa muhiim wuxuu nabigu alay slam dumarka waxaa ku leedihiin ee inaynan ku fadhiisinin gurigiina cidaydaan rabin gabadhu inay ninka guriga u fasaxdo ninkeedu ciduusan raalli ka ahayn lama ogola xaq waay haddayna aqoonin ka waran oo iska keenaysa cidday rabto ninkiina uu ka xanaaqsan yahay soo gurigu burburi maayo gurigu waa burburaya baaraka allah fiikum mas'ale kale adigu xusuusinaya magaalo waxaa dhacday een, gabadh baa nin waxay la noqotay shariik yani waxay wadaageen business tijaaray wadaageen ninkeeda ma aha laakiin waa nin kale taasaaba kolka hore khalad ahayd way wadaageen waa la isbartay ninkeeda waa joogaa carruur bay haysa Waa- waa hadda waxyaaba hadda dhacaya waay ninkii marka waa la isbartay caadi ninkii gurigu yimaadaa mar walba ninkii waa xanaaqsan wuxuu leeyahay gabadhiyaa guriga ninkan ha keenin waa ka masaray arrintii xaq buu u leeyahay soo maaha gabadhi waxay garan la'dahay gurigaaga iska burburinin waa lala hadlay wax kastaa la sameeyey way diiday nag la kari waa mar kasta ninkii bay guriga keenaysa ninkii gabadha qabay gurigu ninka uu yimid isagoo la fadhiya maalin yuu bir soo qaato madax kaga dhuftay bal dhibaatadii gabadha keentay arag arrinta meeshay gaartay arag hadduu qofka qofka dilay ka waran marka nabiga calayh salaam wuxuu leeyahay gabdhaha ku leeyahay eh, walakum calayhina anlaa yuwaطi'na فروشكم أحدا تكرهونه قف أنا عيسان قوشي إنما كيني كران قولي ما كاني كرت قبضو عيدو سنين كذا لك أهين أبدا حتى هذا دمر تاي ما كيني كرو ما كيني كرتو حتى هذا قبرت هذا قبرت حتى هذو كعب سنين اسكودر تكبر قويسك أولي هبل ولا يقانا دمر كاسكودر تا كم ده وحاجة laga cabsado shar socda ood isku dira reeraha way jiraan oo magaalooyinka macruufka ah marka ninka aduu yidhaha gabadha guriga iga imaanin heblen la yidhaahdo waa inaad yeeshaa guriga imaanin xaq waay marka risqiga gabadhan iyo dharkeedii iyo meeshay seexan leedahay cuntadeedii adaa lagaa rabaa xaqay kugu leedahay waay xuquuqdu waa sidaan haddaan xuquuqdaa la ilaalinin hadda waa khatar hoggaankii buu ninku leeyahay guud ee kore laakiin waa wadaag ogaada waxaad ogaataan karaamada iyo sharafka ka mid ma aha inuu ninku yidhaahdo aniga madax ahe ilaa ilaa wax rabo dhan aqbal sax ma aha waa is-ixtiraam waa sharaako waa wadaag guurku laakiin hoggaan karaad sar tahay ma aha macnaheeduna wax walba adugu aad ku tasarufayso laa laa kii hadda nabiguna lahaa maa gabadh waxay mas-uul ka tahay gurigeeda yacni qofka waxaa loo baahan yahay qofkan uu u fahmo inay tahay qof wax la wadaagta qofka hadday wax wadaagtaan tala talaad leedihin soo maaha ina wax tashataan laakiin adigu wax walba samaysid istaag fadhiiso bax soo gal oo saa lagu dhegeysta sax miya wax yeeli karaa ma jiraan bini aadamka o dhan marka noloshu waa wadaag waa wada hadal waa is-ixtiraam waa sir iyo qarsoodi waa sharaf waa xishood waa qadarin saas nolosha qofka inuu fahmo waayo hadduuna saa u fahmin reerka burbur u daa waa tegayaan alrijaalu qawaamuuna cala nisaa'i ragga ayaa dumarka ka ah mas'uul markuu ilaahay leeyahay mas'uuliyaddaas ilahay waa tilmaamay bima fadala allah bacdum calaa bacdi wama anfaquu min amwaalihim horta waa inuu gabadha nafaqadeeda bixiyo markaasuu mas'uul yahay soo ma arkaysid waa nafaqadeeda inuu bixiyo waayo laakiin xataa hadduu odaygu nafaqada bixinaynin gabadhu ninkaad ixtiraamto waa muhim mar kasta laakiin ragga ilaahay waa u ciqaabayaa haddii kasoo bixi waayan xaqiisa haraa waajibkiisa haraa waa loo ciqaabayaa ogaada ciqaabka ku imaanaya shaki kuma jira ilahi agtiisa subxana wa tacaala marka daacadaas waa muhim in la ismaqlo waa muhim laakiin in la is ixtiraama ka horeysa mas'alada ixtiraamka la'aanteed reerku waa burburaya burburka waxaa keena mas'aladaas in qof walba xaqiisii garan waayo taana mas'ale muhima waa waxaa ka mida masala tusaale ahaan yani masalo reerka khusaysa waayo ninka gabadha ay isqabaan xaq wuxuu ugu leeyahay inay aqbasho hadduu furaashka ka dalbo masalan xaq buu ugu leeyahay laakiin hadday xanuunsanayso masalan hadday dhibaato ka soo gaadhayso haddii ay dhib jiro taas waa baab kale laakiin iyadoon jirin ay tiraan no sax maaha arrin saxa maaha arrin saxa maaha marka mas'aladaasna masale nabigu alai sl salaam wuxuu sheegay ilaa heer lacnad inay ka dhalanayso ee ninkii ma xaaraan buu aadaa su-aal badan weydiinaya ayib gabadhii hadday rabta ninkeediina oo asagiina uu maarta taa lafteedu way soo gelaysa waan xaqeeda ilaaliyo waa inuu xaquuqdeeda ilaaliyo culimada qaar waxay afar afar maalmood afarkii maalmood gabadha xaq baa u leedahay inay maris arkaan waa haddii la isqabtay ogaada haddii kale xad ma lahaa saartan noolaada taas wax idin xadayna ma jiraan xorriyaddiinna waay waxaan sharci baa ku tacalluqa waa laga hadli laakiin sharcigu wuxuu qabaa haddii la isqabto afartii maalmoodba inay xaq u leedahay gabadhu ninka sarkaan haddii kale qofkan inay dhowrsatay u baahan tahay mare kale aadaa waa masaa'il sharciya waa haddii xuquuqda la ilaalin waayo laakiin haddaad weligiinba iska joogtaan oo caadi dhaqankiinu saartan ka dhigataan wax mushkilada kama jirto laakiin dadku waa inay fahmaan masaa'ilkaasoo dhan masaailka qofku waa inuu fahma waxaa laga yaabaa ninkun guriga soo galo gabadh inay telefoon ku jirto maanta dhan sax miya maanta dhan telefoon bay ku jirtaa maantao dhan bay telefoon ku jirtay haddana way kusi jirtaa ninkii baa soo galay ma soo dhoweynayso wuxuu xaq u leeyahay albaabka inay kaga hortagto sax way arrintaas inay albaabka markuu soo galay way la socotaay ay sii diyaar garowdo oy soo dhoweyso ay alaabta ka qaado oy tidhaahdo haye xaalkaaga maanta ka warran see ayaa xaalku hortay wada hadlaan qofkii muxuu kaaga maxaa yaa kaaga dambeeyey taas waa masale muhiima asagana sidoo kale markuu soo galo inuu bad kale iska gala ma aha waana horta reerkiisa wakti siiya maxaa iga dambeeyey see arrintu wuxuu jiraan see la yahay telefoonkii wixii iska yaree hadda harta iska xidhba reerkaaga wakti sii waa masaa'ilka ugu daran ee laysku afdhaafay ka mid tahay in wakti aan laysa siinin lagu sheekaysto lagu wada hadlo laysku ogaado duruufti gabadh albaabka kuu sii taagan markaad soo gasho miyaad xumayn kartaa su-aal baan ku weydiinaya abadan haddii gabadhuna ninka imirku soo galo saad u soo galo uu inta yimaado dharka iska dhiga uu yidhahdo haye bal ii waran intuu gacanta qabto maxaa maanta xaalku see yahay maxaa dhacay gadaashay see tihiin bal warrama si tartiiba dee wanaagsan ayib waxay fahmaysaa inuu ka murgeyo inay sharaf leedahay inuu jecel yahay inuu ixtiraamayo bihadi lumuur ya ikhwaani saasaa guryuhu ku dhismi karaan haddii taa la waayana dee dhibaata imanaysa dhibaato culus ayaa imanaysa masalan gabadhuna iska soonto soon sunnaa waa loo diiday ninka in la ogolaado ma ahan tusaalaan xaq buu leeyahay laakiin hadduu ogolaado dhib ma jiro hadduu ogolaado dhib ma jiro waa hadduu jooga laakiin hadduu safar jiro way soomi kartaa nacam hadduu safar jiro ama uu subaxdii shaqo galayo oo habeenkii soo noqonayo waa iska soomi kartaa taa dhib ma lah yani waxaa la fiirinaya masaalixda ayaa la fiirinaya nacam marka xuquuqdu waa saas xuquuqdu saas ay u kala duwan tahay ayib marka masaladana waa mas'alo aada muhiim u ah marka sababka saddexaad aan u gudbo sababka saddexaad waxaa weeye oo keena mashaakil inay dhacaan oo dhibaato ay dhacdo in ninkuu u muujin waayo ama gabdhu muujin wayda isjacayl masaladaas hadhib yaraysanina haddaad inaa isjeceshihiin aada isu muujin weydaan waxay keentaa in la kala noogo in la kala cajiso inay noloshii mimado soo galo mustaqbalka taasay noqonaysa tuhmo iyo hadhow waxaba imaan doontaba kalsooni la-aan ninku manaa kalu qabaa gabadhu ma cid kale xiriir la leedahay waxaa badan baa imaanaya laakiin haddii jacayl laysu muujiyo hadalka iyo yacni indhaha iyo luqooyin badan baa laysku jecel yahay waad fahmayaan dadka reeraha leh siyaabo badan baa jira daymada keliya kugu filan mararka qaar qofka ama taabasho runtii yacni waxyaaba badan oo fanaa jira oo sida loo dhaqmo ah yani oo la baro dadka an hoos kuma shid aan dhici karo marka waxaa weeye nabiga alai slam waxaa la weydiiyey man axabu nnaasi ilayk yaa dadka ugu jeceshahay wuxuu yidhi caaisha marka ma la jahray mise mun la jahrin banaanka ma soo dhigay jacaylkeedii dadka inaad ugu jeceshahay dadkoo dhan ma saxaabada iyo kulli iyo wax walba haa caaishaan ugu jeclaabi marna caasha radia allahu canha lafteeda ayaa ka xanaaqday xaaskiisi hore dhimatay allahu naxariisay khadiija isma arkin nabiga alai slam khadiija intuu qabay xaas kale maba lahaynba hijiradii kadib buu caaisha aroosay khadiijana ka hor bay dhimatay radia allahu canhuna jamiican wuu sheeg sheegay way xanaaqday waxay tiri habar oo kaa dhimatay oo saas waxbay sheegtay waa masayr weeye markuu sheeg sheegay sheeg sheega dumarku way neceb yihiin weligaa gabarh kale isku sheeg sheegin adoo xaaskaaga la jooga waa arrin ha ka nixinin ragga qaar waxaa jira heblaa kaa fiican waxanaasaana maantana waxaas u wadaya gabadhii marka qalbi jabaysa ayadoo lafteedu hadday saas tara ninkaad ku tiraaso dhibaato maaha dhibaato masaa'ilka in la ilaaliyo u baahan waaya yani qofkan qalbigiisa inaa iska jirto waa muhim laakiin hadduu arrintu iska kaftan yar tahay marka qaar waa la iska aqbali karaa dhib ma lahan hadday isku kalsoon tihiin marka khadiija radia allahu canha ayay ka ayay xoogaa yay ka hinaasootay ama way ka masayrtan idhaahdo markuu sheegshay wuxuu yidhi rusiqtu xubbahaa waxaa laygu arsuqay jacaylkeeda ilaahay baa jeclaysiiyey wuu yidhi caruur bay dhasheen wuu ku yidhi marka yani wuu difaacay soomaa marka inuu khadiijo jeclaa wuu sheegay caasha inuu jecel yahay nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam xaasaskiisoo dhan uu jecel yahay wuu sheegi jiray nabiga alayhi salatu wasalaam marka waa caadi oo sax ah oo sharciya oo dhibaato lahayn inaad jeceshihiin inaad isu muujisaan labadiinna macid baa idinla joogta caruurtiina idinku dhow caruurtiina hadday maqlaan hadhow dhaqankaasay qaadanayaan gabadhu ninkeeday saa ku dhihi doontaa ninkuna wiilkuna gabadhiis xaaskiisu saa ku dhihi doonaa soo maha waa dhaqan fiican waay waxayna ilmuhu dareemayaan inaad jeceshiin weliin arrintaa ogaada laakiin haddaa ilmihii u kala sheekaysataan aabba haddaad soo shaqaysid hooyada waxba ka sina ani isii hooyada ugu darana tira aabbaha shin laha u dhiibin iyaga ugu darana kuwa hadda maraykanka jooga hooyooyinka wiilashii iyo gabdhihi ka soo shaqeeyaan aabbaha inuu shin arkaba ma rabaan waxaa kaaga daran marka qaar keligeed inay ku buuxsatay rabtaan waxyaabaha la buuxiyo waxyaabaha hadda khilaafka keenay ka mid tahay ogaada war dadkan waa wada dhasheen waxaa loo baahan yahay inay heshiis heshiis iyo xal baa loo baahan yahay isu tanaasul isu dayn waxyaaba badan baa loo baahan yahay maarta reerka yay u kala shaqaysanayaan hooyadu yay u shaqayn oo kale oon reerkan ahayn aabbahu u shaqayn reerkan ahayn waa arrin yaab lawa ayib nabiga alayh salatu salaam caashe in badan buu ammaanay khadiija in badan buu ammaanay taas looma baahna maarta in lagu celceliyo nacam marka alacmash ibraahim nakaci wuxuu ka wariyey taabiciga weyn inuu yidhi kaanuu yaquuluuna qawlu rajuli limra'atii inii uxibuka طarafun min asixri hadalkaa meel ku qor kaanuu yaquuluuna waxay odhan jireen salafkii waa taabici ninka hadalkan leh salafkii iyo taabiciintii iyo saxaabada iyo waxaa laga dhaxlay oy dhihi jireen qawlu rajuli limra'atihi ninka xaaskiisa markuu ku yidhaahdo inii uxibuka waan ku jeclahay طarafun min asixri waa qayb sixirka ka mid a sixir xun miya mise sixir fiican sixir fiican waaye macnaha wuxuu ka wadaa waa hadal soo jiidasho leh oo wanaagsan soo sax maaha ayib marka kelimada waa ku jeclahayda ogow dumarka micno weyn bay ugu fadhidaa ragga waxaa laga yaabaa inayna aad qiimo weyn ugu sii fadhin intooda badan laakiin gabdhaha meel adag bay gaadhaysaa oo laakiin ficil hadduu la socona iska badaa tusaalaan in siinaya mararka oo fasaxyada lagu jiro haddaad guriga ku yar daasheen haddaad heli karto sodohdaa iyo walaa gabadha walaasheediiyo ilmaha carurta waxaad ku yar dhaaftaan laba habeen hotel soo dega ayar ha haddaad yar waweynaateen bal xoogaa isku keliyeysta sheekaysta sax yani soo xusuusta markaad yaryaraydeen xaaladdiinu sida ahay nolosha cusboonaysiiya sidii hore ha ku daynina yani isbedel samee masala masale muhima way ogo isbedel samee marka ta'siirka waa aad bay nufuusta wax uga bedeleysaa cibaaraadka fiican lacag miyaad bixinaysaa khasaare kuguma hayso haddaa hadashid oo tira waan ku jeclahay kharas la-aan waay carabkaa keliya waay waa kugu filan tahay alxamdu lilah nacam marka masaa'ilkaas waa masale muhiima ini uxibu an tatazayana lii an atazayana limra'atin kama uxibu an tatazayana lii ayaa laga wariyay cabdullahi ibni cabbaas waxaan jeclahay xaaskayga inaan isu qurxiyo say iyada aan uga raba inay isu qurxiso ha mas'aladan ha u dayma la'aanin waxyaabaha burburka keena waxaa ka mid a gabadhu inay is-ilowdo oo isan is hagaajin maxaa gabadha u diidaya inay ismariso waxyaabaha laysku qurxiyoon xanuun u keenaynin laakiin waxyaabaha xanuunay looma baahna inay ismariso ninkeedu markuu soo dhow yahay oo imaanayo oo dhar qurux badan ay xidhato allibaas alfaatin dharka wax fidneeya guriga looga baahan yahay soo maha odayga caajiska in laga saaraa la rabaa hadduu daalan yahay hadduu cajisan yahay sax ha arrinta odayga haddaad cajiska ka saarin haddee gabadh fiican oo wanaagsan matiida ogow ha ninkan waxaa looga baahan yahay inuu dhar qurux badan xirto inuu shanlaysto gabadhu hadday arta rag qurqurux badan oo socda oo adigu ka duwanto raf tahay ka warran timaha iskama xiiraysid yooskii baa kaa taagan timaha kaa taagan jareerkii baa kugu batay yacni timihii baa waxay tahay halkaas ma shanlaynaysid saliid ma marinaysid kare ma marsanaysid caday ma jiro haddaa rabtid qabaysi ma jiro waxaasoo dhan soo dhibaato maa gabadha xaggeeda dhibaato culus waay marka burburka waxaa keena masaa'ilkaasaa keena in qofku ku dadaalo ayaa ka mid ah waxaa kaloo burburka keena saan horey u soo sheegnay oo qoysku ku burburaa in qofku ka gaabiyo xagga dhaqashada nafaqada xagga reerkiisa inuu biilkoodii ka dadaalo hadday gabadha ku arto inaad dadaashay laakiin tabaryari ku dhigta meel way ku cuurdaaraysaa hadday caaqila tahay waa laakiin gabdhaha qaar waxay rabaan mataqaanaa hadduu nin milyoneer ay ag degan tahay adiguna aad tahay nin miskiin oo taxi iska wata ama meel ka soo shaqeeya gabadhan nolosheeda inay ku noolaato waa xageed ka keeni war wax suurtagal ma ah gabadhan waa caqli ku shaqaysaa loo baahan yahay ninkan shaqadiisa eeg dadku isku mid ilahay kama dhigin suurtagal ma ah waxaan suurtagalayn maxaad ugu fikiraysaa marka nolosha say tahay inaad u aqbasha waa muhim gabadha waa inay aqbashaa ninkeeda duruuftiisa laakiin ninku waa inuu dadaalaa meeshii ugu dambeysay waa inuu dadaal bixiyaa waana inuu gabadha waxa ka qarina u sheegaa duruuftu siday tahay waa inuu u sheega waa liyunfiq duu sacatin من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آية داسا كاكا فلان قفك هضن كأه وحو هضن كيها إنو بحيوة قفك فقير كان وحتبر لي إنو بحيوة ساسو إلهي آية كوير سبحانه وتعالى سورة الطلاق آية أخرستا حق قيسك آية داسا كفلان duruufta qofka waxay ku xirantahay soo xaalkiisu yahay ha karasho ma jirta laakiin masaladaa iska jira burbur bay keenaysaa haddii kale hinde bintu cutba imra'atu abi sufyaan nabiga waxay uga sheekatay abu sufyaan inuu yahay nin aada u gacan adag nin aada u gacan adag wuxuu ku yidhi ka qaada adiga iyo caruurtaada asagoon ogeyn bilmacruuf laakiin wax walbaa iska qaada ma aha bilmacruuf wax aan lagu noolaan karo oo caadada iyo dhaqanka meesha ka jirta dadku ay ku noolaan karaan ka qaaduu ku yidhi laakiin xoolihiiso dhan baan qaadanaya ma aha ogow taas ma ah marka masaladaas waa mas'ale muhima waay khudi min maalihi bilmacruuf maa yakfiika wayakfii beytaki ama baniki baniki wayakfii baniki ka qaado guriga adi carruurtaada iyo iyo wax idinku filan hadalkaasi hadal ciyaara ma aha nabi wuxuu ku soo koobay xaqa gabadha ay kugu leedahay an tutcimaha idaa طعيمتا مركا عنتو إن عنتو سيسا إيادنا وأنت وتكسوها إذا اكتصيت هذا در حرتان إيادنا در سوقت هذا در سوقتت نعم هذا اسخلافتان أو عن قادمة دوجي قد ما تهبن كرتت يعني وحبكم دفن كرتت حتى هذا ريح حيسو وجي قد اسك إلالي يعني هذا سيوم وحود عان أنا كهاجرين إلا قولي دعيسة مالان هين نبي عليه السلام حاسس كسميت كم بالبكاهجري بالكاملة inteeba ninku xaaskiisa ka haajiri karaa hadduu waxoogaa rabo inuu edbiyo horta marka haajiritaanka la gaadhayo wixii keen la iska ilaaliya waay intaama duruuftaaba in la timaada ma aha noloshuba sax ma aha laakiin hadday dhacdo hadday dhacdo afar bilood ka badan ninku xaaskiisa kama maqnaan karo ama furid bay tegi ama amuu soo noqonayaa marka masaladaas saa u ogaada raggiyow masaladaas saas u ogaada laakiin had nacam اه طيب بارك الله فيك جزاك الله خير شيخ marka mas'aladaasina waxay keentaa dhib badan ayay keenaysaa dhib badan ayay keenaysaa waxaa ka mid ah xuquuqda oo dadka haween ragga soomaaliyeed gabdhaha meherkooda haddaad haddaad nooshahay meherka iska sii bixi in yar yarba u sii haddaa rabtid xuquuqda la iska ilaali u baahan meherka ka mid a ogaada gabdhihii waa la mehersanaya meher lama siinaya shilin waa lagu dhimanayaa masaladaas way nagu badan tahay masale aada muhiim waa way iska jira ayib waxyaabaha khilaafaadka keena oo lagu oo maaragtay waxaa weeye tacadudka ninku inuu la guursado gabadha ayaa keena inuu la guursado hadduusan ninku cadaalad iyo ku dhaqi karin reerkiisa mid ha iska haysto waa talo mid ha iska haysto leanno ciqaabka ilahi waa weyn yahay qofkii mid u eexda asagoo qalloocu imanaya ilahi agtiisa maalinta qiyaamada halis waaye masaladaas halis waaye marka masaladaas waa masaa'ilka ugu darna hadda la isku furo leanno gabdhahana waxaan kula talin lahaa haddii ninkii uu guursado guurkii uu dhaco reerkiina cadhadu yeyda in la tegin kolley masayrku ugu jira masayrin anu ma dhihi karo leanna ugu dhacaya masayrku waa bini aadam laakiin waxaan dhihi karaa inay yidhaahdaan caqli ku shaqeeya oo reerkii burburinina iyo carruurtii uqur baa la joogaa ilmihii dhibaata soo gaadhaysa bal caqli ha lala yimaado lagu heshiiyo marka marnaba gabadhu reerkaya burburinin ninkiina mas'aladaas alfa xisaab ha xisaabtamo intuus tallaabada qaadin ha xisaabtamo waa masale sharci ku bannaan hadduu fulin karo shuruudda ku xidhan waa masale sharci ku bannaan maaragtay laakiin meeshaad ku nooshahay iyo duruuftaad ku nooshahay iyo xaalku siduu yahay ku xisaabtan xaalku siduu yahay ku xisaabtan marka taana waa masale u baahan in la isla fahmo gabdhuhuna ilahay ka cabsadaan wax xalaala hadday dhaceen reerkiiaan loo burburinin hadday dhaceen reerkiiaan loo burburin masale adag wey masaladaas nacam laakiin noloshii runtii aad bay culus tahay halkan runta marka la eego saraxatan aad bay culus tahay nacam guurka badan dhibaato badan buuba leeyahayba nacam marka almuhim masalada xuquuq badan baa ka dhalanaysa qofku waa inuu iska jiro caaisha radia allahu canha yani gabadh kale ayaa nabiga cunto usoo dhiibtay guriga iyadoo joogtaa cuntadii saxankii gacanta ku dhifatay way daadisay cuntadii saxankiina waa jabay yani xeeday ahayd geed bay ka samaysnayd way jabtay nabiga alayh salaam wuxuu yihi khaarat ummukum waxaa ma dhihin gabadhii muu la dagaalamay miyuu dilay miyuu dharbaaxay la wuxuu yihi hooyadiin way masayrtay bes saxaabadu wuxuu ku yihi hooyadiin way masayrtay caaisha waay marka qofku inay masayrsantah inaad fahamto loo baahanya ninku waa inuu fahmaa gabadhu hadduu masayr ku jiro gabadhuna meel cidla ay ka masayrin ninku wiila guursan rabaayey waxbuu soo wadaayey meel cidla ah yay ka masayrin dad baa saasa oo noloshii waxay u bedelaysaa cadaab waxbaa soo socday ka fikiraysaa ogow hadda noloshii oo dhan cadaab bay u bedelaysaa gabadhii yani subxaan allah shil inuu ninku isu keeno maba rabtaba waxay leedahay hadduu shil isu keeno wuu guursan laa xawla walaa quwata illa billah war waxaas caqli maaha wax saxa ma aha yani wax saxa ma aha marka waxaa loo baahan yahay calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay in khiirada faraha badan la yareeyo kalsooni inay jirto gabdhuhu khiirada iska daayaan waxaadna ogaataan ibliis nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wassalaam gabdhaha su'aalaha ay qabaan maxadaro goonay leeyihiin oo soo socota haddii ilaahay yidhaahdo berri soo sabti maaha ha maxaadaray leeyihiin gaaro ah su'aalahay qabaan waa uga jawaabana insha allah beri bacda alcasr casr kadib insha allah ayib wuxuu nabigu yuri sala allahu aleyh waali wasalam ibliis ciidamadiisu kala diraa carshiga carshigii ayuu ma aragtay yuu biyaha korkooda ka samaystaa ciidamuu kala diraa subax walba wuxuu yidhaha soo fasahaadiya adduunka kolba qof baa u keena wuxuu soo sameeyey anugu waxaasaan soo qabtay wuxuu aduma waxamaa soo qanay oran dhaaf nin fiican ma tihid waxbuu soo fasaadiyey ogow qof baan khamre cabsiiyey qof fiican ma tihid kuwaan meel laga heeseye geeya ma ma adu waxa mala qaban qof baa qof aan idhi caay wuu caay waxadu waxa maada keeni kuwaa u imaanaya wuxuu leeyahay hebel iyo hebel xaaskii iyo hebla yaan isku diray ilaa isfureen anta anta nicma anta ninkii fiicnaa adiga wey hebelow nabiga yidhi alai slat salaam maxaa yeelay reerka burburkiisa maxaa ka dhalanaya caruurtii mashaakil oo dhan ba ka imaanaya marka ninkii fiicnaa ee hebel ahaa waa adiga ayuu lehay marka qofkii dadka isku dira oo kala fura muxuu yahay waa shaydaan soo maha shaydaan buu u shaqeeya marka masaladaana iska jira dadka yaan la isku dirin dadka yaan la isku dirin marka masale aada muhiima waay masale aada sababta kale waxa weeye oo wax burburisa oo bahan in la xaliyo oo asbaabta wax lagu xaliyo ka mid a qofna qofka kale dhibaatada haysata inuusa dareeminba laba qof way isqabaan iskama warqabaanba kan dhibaatada haysata qofka way xanuunsan tahay way fikiraysaa dhib baa meel ka haysta aabbaheed baa la soo hadlay iyo hooyadeed way fikiraysaa gabadhya maxaa ku haya oo inaad u xalisid wax inaad isku dayda soomaa garab istaagto qofka inaad dareenka la qaybsato weligaa ogow qofkan dhibaato gabadhuna cag ninkuna waa saas ninka haddoo dhibaato marayso inaad dhibaato gabadhu soo kordhisa ma aha hadday maalmo aragta ninkeedii oo foorara oo fikirsan oon caadi ahayn waa inay la socoto duruuftiisa oy qadariso tira maanta maalmahan hebel ka jaban tahaye bal xoogaa dalabka iyo ka daa ha ku qaylinin hurdo fiican ha seexdo bal nafissii ciyaalka ka celceli gabadh hadday shaqa ka timaado sidaasoo kaleeto qofka duruuftiisa inaad la socoto waa masale mu mashaakil bay keentaa haddii kale arrinta kale ku xigta waxa weeye oo dhibaatada keento xalka u baahan wax lagu xaliyo xalkii iyo dhibaatadan isku daraya mar walba waxaa weeye inay gabadhu ninka ay noqoto ayadu mid ku salladanba ninkiiba inay xukuntay rabtaaba maraykanka ku badan tahay waxba qarin maayo gabdhihii waxaa looga tabar laayahay fursad markay heleen u hiilinaysa xagga yani wadankii wadankii marka la jooga raggaa dulmin jiray saraaxatan waa la dulmin jiray dumar badan halkanna gabdhihi baa ragga dulminaya laa ilaaha ila allah xoogaa bay isku dhacayaan guriga ka eriyeysaa laa ilaha illa allah sharaf baa gabadh ninkeedi guriga ka eriday ma sharaf baa khilaaf yaroo dhex maray wallahi arrin adag waa marka waan soo kokoobayaa gabadhu inay ninka iyadu inay hogaamiso oy gacanta ku dhigto wax walba ay amarto isku dayda gurigeedu burburaya ha ogaato laanna ninka saa kuma jiri karayo ugu dambaysta waa lagu kala tegaya masaladaa ogaada ayib hadduu ninku isaga hogaansamana ka warran oo ku socdo ayadaaba nici doontaa dhow kan ninba maaha dhihi doontaa nin rageed ma aha gabadhu waxay jeceshahay nin raga oo awood leh oo yacni qiimo leh markaasay ku ixtiraami xataa hadday dumarku way jecel yihiin raggooda inay ka dambeeyaan ogaada laakiin fii nafsi alwaqti waxay jeceshahay nin sharaf leh inaad tahay lakiin gabadha caqliga badan waxay jeceshahay ninkeedu inuu muuqdo oon la dhihin hebla u talisa sax maxaad saaxiibadii ugu ugu ugu jebinaysaa ninka iyo reerkooda iyo dareensi inuu yahay cala ara'si waalcayn madaxuu ii saaran yahay hebel dareensi khilaafkiinu gudaha ku jira yuusa bixin ha dareensi marka inaad ninka aad ciriiri geliso ha isku dayin gabadhyaha ninkuna gabadhiisa xaaskiisa ha ixtiraamo waa masale muhim ogow waa masale arrintaa muhima wuxuu nabigu uri alai slat salaam hadday gabadha ogaan lahayd ninkeeda xaqa uu ku leeyahay may fadhiisateen khadadiisa iyo cashadiisa ilaa ay u dhammaystirto waa xadiis saxa xadiiskaas xadiis gabdhuhu ha maqleen imaam albani waa tasixinaya xadiiska jaamicu sagiir ku tasixinaya wuxuu leeyahay hadday low taclamu almar'atu xaqa azawj lam taqcud maa xadara ghadaa'uhu wa cashaa'uhu xataa yafruqa minhu markuu qadaynayo ama cashaynayo way dul taagnaan lahayd koob canaasi biyo u soo qaad adigana hadday gabadhu daalan tahay haddaad kacdood jikada uga keento cunto iyo xoogaa ood siiso u soo adeegto oo ninku markuu ka yimaado shaqada biyo kulul ee lugaha gabadha u geliso ama asagu u sameeyo maxaa dhiba ku jira raganimo la-aan maaha waa sharaf sax sharaf wey laba qof oo isku kalsoon yaakhi laba qof oo isku kalsoon weye arrinta ugu dambaysa oo arrintaas ma aragtay yani hal xadiis aan ku daro nabigu alai salaam gabadh baa u timid dan bay lahayd danteedii wuu siiyey wuxuu ku yidhi nin ma leedahay adaati zawjin anti ma nin baad leedahay qaalat nacam qaala kayfa anti lahu seed u tahay ninkaaga qaalat maa aalu ilaa maa cajaztu canhu ka gaabin mahayo ilaa waxaan ka daalo on kari waayo maahne wuxuu ku yidhi nabigu alayh isalaatu wasalaam fandurii ayna anti minhu fa inahu jannatuki wa naaruki saad u tahay fiiri asagaa janna iyo naar ku ah wuxuu ka wadaa jannadaad ku geli inaad baari u tahay inaad caasi ku tahayna naar baad ku geli ood ku mudane iska jir saasuu nabig ka wada alai salatu wasalaam marka gabadhu hadday fahamto ilaahay baan ugu dhowaanayaa ninkan waxaan u samaynayo ninkana uu intaa fahmo dhib ma jiro waa lay gumaysan iyo wixii afrika ka yimid baa socda iyo intay gasho videoga gabadha waxaa la itusay gabadh aad loo dhegeysto magaceeda sheegi maayo oo meel meel ay somalia ku badan yihin joogta oo had iyo goor wuxuun ka hadlaysa dumarkao dhan ay dhegeystaan waxay ku hadlaysaa haddaad aragtid bismi illaahi raxmaan reerahoo dhan waa burburayaan waa khatar waay marka masaa'ilka noocaas oo kaleeta gabdhuhu yayna daawanin meelaha yayna gelin lanna fasaadka lama daawado way ku saameynaysaa way ku saameynaysaa masalada ugu dambaysa waxa weeye asbaabta mashaayikla keenta xalka mar walba laga raba waxaa weeye oo guryaha burburisa wax xun oo dhan inaan mujtamacan ka qaadana la noollaha mujtamacaan la noollahay waxyaabihiisa xunxun inaan qaadano oonaan wax fiican ka qaadanin hadda mujtamacan waxaan ku arkay odayga duqoobay iyo nin xaaskiisa isla duqoobay gacanta is hayaan soomaan arkin ka qaado midaas mid fiican waay waa dhaqan fiican soo maa ka qaado laakiin ha ka qaadanin in nambarkii lagu wici jiray muxuu ahaa ha ka qaadanin kaa wax xun waay ha ka qaadanin adiga oo guriga jooga waryaa dhaybarka carruurta ka bedel ha ka qaadanin haddaad guriga joogto adigii baaba joogay maxaa jira haddaad xanuunsan tahay waa gar haddaad shaqo jirta waa gar hadday duruuf keenaysa waa garta hadduu asagu iska garto ku caawiyana waa gar laakiin marna waa ina adu ka bedma ka bedelo waa xaq haddaad tiri aad ka warramo mujtamaca maraykan ka qaadata arrintaas ragga maraykanku yaa gabdhaha cunto u kariyaba waa ogahay soo sax maaha iyaga u kariya gabadh soomaaliyeen maraykana qabo wuu qamana qabe way isla joogaane oo gaala waay ayaa gabadhii baan arkay waa xoogaa waa la hadlay waxay tiri maxay sheegayaan soomaalidu ninkeegu isaga intaga cuntada kariya isaga cuntada kariya soomaalida maxay sheegaya ninkeegu isaga cuntada kariya allahu akbar marka waxay xusuusinayaan maraan khaliijka joogay bay gabadh soomaali waxay ugu tiri suudaantoo kale lama helo oo dumarka wax walbay u qabtaan waayahay suudaani guursaa ku yidhi haddii saas tahay maxaa dhahaad ayib waaya suudaani guursa haddii saas tahay wax badanna way soo fureen saraaxatan wax badanna ila kan waa lagaa qaban karaa kaa yaa garanaya hadduu kugu qalloocdo yaa ku yaa yaa ku yaa ku gargaaraya arrin halisa waay almuhim nin muslima hadday guursato gabadhu xaq bay u leedahay wax dhibana ma jiraan wax mashaakila ma jiro xaq waay laakiin yacni ixtiraamku mar walba waa loo baahan yahay ixtiraamka iyo wixii wanaagsan in la kala qaato oo wax xun aan la kala qaadanin waa loo baahan yahay marka guryaha gabdhuhuna ha iska daayaan bixitaanka faraha badan ee dan la-aanta ay u baxaan ragguna dumarkooda ha la shaqeeyaan oo wax ha la qabtaan oo ha soo dhoweeyaan intaasaan dartiisa kusoo koobi lahaa wallahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk